Deegaanada waqooyi ee magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan waxaa ku yaala dhul beereedka ugu ballaaran isla markaana ku habboon tacabka dalagyada kala duwan ee lagu beerto beeraha gobolka Hiiraan kadib fatahaadii webiga Shabeelle ee saameysay qaar ka mid ah beeraha deegaankaasi. Qaar ka mid ah beeralayda deegaanada Qooqan iyo Bacaad oo ka mid ah deegaanada waqooyi ee Beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay arrimaha beeraha.
sida ujeeda meeshaan waa beeraha ku u dhexeeyo bacaad iyo qooqane laakiin waxay ku magacaaban yihiin qooqane beeri qooqane ayaan joognaa biyobaxadii ayaan dhaweyd beeraha waa tasaan waa soo gashay Ee, sida caadigaaba markii biyobaxadu laabatay waxaan ku guda jirnaa tabaca beeraha beeraha waad aragtaan xagga beeraha ku taal tukala waa tanaa tukala xagga faafali xagga ilaa tuulada dalag waa isdaba yaallaa marka raggu inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin soo dhawaada hadda sida ujeedaan beertaan hadda shaqaaluhu ku jiro waxaa lagu dhigaa batiiq iyo bocor beerta xaggaa waxaa ku yaalla qare ta kaloo geeskaas waxaa ku yaallaa waa masago xagga midda kaloo cagafta ku jirto ayadana ee, masagaa lagu ee, qare iyo batiiqa lagu dhigaa xagga masagaa lagu abuuray sisintii waa ka xagaysaa dalag ayuu nuuc waxaan la dhigin ma lahan beeruhu siday u badan yihiin hadda intaan yaroo taagga ah oo intana bacaad u gasho intana qooqana u gasho oo waddada xiriiriso bacaad iyo qooqane dhankeeda galbeedka ah biyuhu gib ahaanba waa ka baxeen ee wixii dhanka bari ka jiro weli waa biyeysan yihiin, waa arki kartaa waa kaba biyeysan yihiin. wallaahi hadda waqtiga maanta lagu jiro ee, sidaad ka warqabtaba gobolku abaaru u badan yahay maanta hadda fatahaadda timiday oo lambar kow aan barakicin bulshadii magaalada beerihiina u waraabisay ummaddu boqolkiiba boqol waa ku faraxsan tahay waa ka Baraka.
maya maya ma waa hodaynaa inta noolna tacabku waa socdaa haa waa isdaba joogaa beeruhu qayb qaybay u qallalaan qayb kastoo qallasho fal gaartaba waa shaqada lagu wadaa wallaahi anu duqul mukhtaar daahir alay lahaa biyobaxda wallaahi aad oo aad ay xool noo saamaysay beeraha waa naga gashay anigan hadda dadkula hadlaayo lix tacaboo yaanya sisin sigo bocor waxay iga gelin male cidoo gacan saare yaanyadii halka tiriibo koow aan ka guray oo dalla ahayd moogi anoo kale wax kale aanan ka gur ay iga gashay hadda maanta waxaan abuuraynaa batiiq In- qof walba waxaa layidhi qodaxda taagtiisa oga tagtaa layidhi qof waa iska miigeysanaya beertu qof cagafuu ku fulanaya qof hadduu su-aal kuu diidan waaba qof kaleetoo la kaashanaya oo oo oo la falaa marka qof walba isuu macna isku maaray karo ku maareeyaa beeruhu